hay-adda suudayfa oo kaashanaysa wasaaradda kulumaysiga maamulka somalilan ayaa qalab loogu talagalay in loogu jallaabto kalluunka badda u qeybisay konton qoys oo ku nool degmada maydh ee gobolka sanaaga munaasabada lagu wareejinayay qalabka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga maamulka somalilan maamulka degmada iyo xubno ka socday hay-adda suudayfa axmed cabdi cali oo ka socday hay-adda sudayfa ayaa ka warbixiyey qalabka ay ku wareejiyeen kontonka qoysa hay-adda soydaafo iyo hay-adda fow ayaa waxay halkan ay soo gaarsiin degmada maydh ee gobolka sanaaga ceerigaabo agab konton qoys oo agab ah kaasoo laba qaybood isugu jira soddon qof soddon qoys oo ka lagu wareejin doono agabkii ay kalluunka ay ku soo daban lahaayeen iyo waxyaabihii sayfatigii badda halka labaatan qoysna lagu wareejin doono marka kalluunka lasoo dabo agabkii lagu samayn lahaa ama ay ku karin lahaayeen waxaan rajaynayaa maanta oo bishu ay tahay sideed iyo toban kontonka qoysee halkan agabkan qiimaha le lagu wareejinayo waxaan rajayn inay ka faa'iidaysan doonaan maadaama agab lagu wareejinaya agabku wuxuu ka muhiimsan yahay in la siiyo lacag maadaama ay uu yahay kan wax soo saar ummad kastaana waxay horumar ku gaadhaa waxay dalkeeda kala soo baxdo agabkani waa kii u saamaxayey ama u fududaynayey inay dalkooda ama degmadoodan hodanka ah meedh ama gobolkan sanaag ay ka faa'iidaystaan kontanka qoys qaar ka mid a dadka loo qeybiyey qalabka lagu soo jallaabto kulluunka badda iyo maamulka degmada ayaa si wadajir ah ugu mahad celiyey waxaanu aada ugaga mahadnaqaynaa haddaanu nahay degmada maydh oo aanu aada u bogaadinaynaa iyadoo ay tahay magaalo xeebeed qadiim ah xeeb khayraad badina ka buuxana leh madaxda garatay iyo hay-adda garatay inay lagama maarmaan tahay in dadka la soo gaadhsiiyo agabka luumaysi isla markaas wasaaradda kalluumaysiga hay-adda faw bartner soudafo intaas oo isku dhaaban in ayna soo gaadhsiiyeen degmada mayd agabkan kalluumaysi aada baad ugu mahadsan tihiin waana idinka guddoonnay halka waxaa noogu keenay qalab qalabkaana waxaa noo keentay hay-adda fow iyo hay-adda kale ee hoos tagto qalabkan waa qalab dhamaystiran waana kaa horta iyada yaalla waxaa ka dhiman mashiinkii iyo shabaagtii insha allahu iyana waanu ka rajaynaynaa hay-adda waxaa malan waa hay-ad tayale waa markii noogu horreysay noo timaada siday nagula ballantayna waa noo keentay kuwa kale anugu garan mayno waxbay marmar dee midoobeyaan laakiin tani ballantii ugu horreysay naga qaaday iyo sidii ay nagula ballantay oo noogu keentay waa ka ajiibnay waana ka haynaa si kastaba qoysaska loo qaybiyey qalabka ayaa u badan xirfadlayaal ku luumaysi iyadoona qalabkan oo ka qayb qaadan doono inay soo jallaabtaan kalluun badan